Magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa ka mid ah magaalooyinkii saameynta kala kulmay dagaaladii sokeeye ee dalka soo maray inkastoo wakhtigan ay si weyn uga soo kabanayso dhammaan marxaladihii ay kala kulantay dagaaladii sokeeye. Kismaayo waxaa si weyn oo xawli ah wakhtigan uga socda horumar aad u ballaaran sida dhismaha kaabayaasha bulshada, iyadoo magaalada markii ugu horreysay muddo kadib ay yeelanaysa laamiyo cusub, kuwaasoo wax weyn ka beddelay isku socodka bulshada iyo bilicda magaalada. Bulshada reer Kismaayo ayaana loogu baaqay in ay ka fogaadaan qabyaaladda iyadoona dhanka kale loogu baaqay ka qayb qaadashada horumarka soconaya gudoomiyaha degmada kismaayo ahna duqa magaalada mudane cumar cabdulaahi maxamed faraweyne oo la hadlay warbaahinta ayaa bulshada faray in ay ka qayb qaataan horumarka magaalada kana fogaadaan qabyaaladda waxaan ka codsanayaa dadka reer kismaayo magaalo nabad ah qabyaalad ka maran loo siman yahay dadka reer kismaayo aan qof qof dulmaayo ku jirin la wada leeyahay lagu wada nooleyahay magacuna uu yahay reer kismaayo jubbaland iyo soomaaliya afartaas qodobi waa xulxul magaaladan ka dhigno maxaa yeelay magaalo dee waa meel bulsha ku heshiisay inay adeeg isu darsanto inay qabyaalad yartaa waa mamnuuc dadka dadku soomaaliyeedna uu ma- magaalo u firan noqoto oo qof walba ay iska dhex arko oo deganaado xaqa dastuur oo leeyahay weeye intaa kadib waa baaq guud dadka reer kismaayood waxaan u baaqay inay ilaaliyaan magaalada amnigeeda iyo nadaafadeeda iyo u diyaargaroobaan tartan caalami ah oo inay magaalooyinka soomaaliya ku tamaan iskuna diyaariyaan caasimaddii soomaaliya soomaaliya waxay u baahan tahay magaalo ay ku wada noolaato oo maamul wanaagsan looga sameeyo marka inaan u diyaargaroobno soomaaliya inaan marti gelina waa laga maarmaan waad mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu